يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحب فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لانا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا بسم الله الraxmaan الraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta toddobaad ee barnaamijka taariikhda falastiin الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا
xalqadii hore waxaannu kaga soo hadalnay boqortooyooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray reer banu israa'iil islamarkaana ay hoggaaminayeen ambiyada allah waxaannu soo sheegnay in nebi daa'uud iyo nebi sulaymaan ay ahaayeen labadii nebi ee hoggaaminayey boqortooyo jirtay siddeetan sano oo ka dhignayd dowladdii ugu horraysay oo islaam awood leh ka hirgelisa dhulka baytulmaqdes markii uu geeriyooday nebi sulaymaan calayhi salaam waxay reer banu israa'iil durbadiiba la soo baxeen dhaqankii horey loogu yaqaanay badankood waxay intii uu noolaa nebi sulaymaan ugu hoggaansameen baqdin ay ka qabeen darteed kamana ahayn jacayl diineed iyo gudasho waajib awlaaddii nebi yacquub ee laba-iyo tobanka ahaa iyo wixii ka farcamay ayaa ahaa reer banu israa'iil waxaana geeridii nebi sulaymaan kadib ay laba-iyo tobankii jilib u qaybsameen laba qaybood toban ka mid ah waxay isku waafaqeen inay yeeshaan hal dowlad goboleed waxayna maamulkaasi u bixiyeen israa'iil halka labadii jilib ee soo harayna ay samaysteen maamul goboleed kale oo ay u bixiyeen boqortooyada yahuudda boqortooyada israa'iil oo ahayd mid ballaaran ayaa waxay saldhigatay deegaanada iyo magaalooyinka dhaca waqooyiga falastiin halka boqortooyada yahuuda oo ahayd tafiirtii labadii wiil ee yahuuda iyo benyamiin ay iyadu ka talinaysay koonfurta falastiin balse waxay cagta saareen dhabbihii halaagooda shimbir duulis badan oo dhulkii degi aqoon waayey kol unbuu libaax labadii daan dalaq yidhaahdaaye durbaba waxay reer banu israa'iil geeridii nebi sulaymaan kadib bilaabeen inay la yimaadaan wax walba oo ka dhan ah diinta islaamka waxay u bareereen inay mushrikiin noqdaan oo ilaah ka dhigtaan asnaamtii ay kancaaniyiinta iyo fayniqiyiinta caabudi jireen boqortooyada israa'iil oo ka dhisnayd waqooyiga falastiin waxay jirtay laba boqol iyo laba sano oo xiriir ah ugu dambayntiina waxa uu allah ku salladay aashuuriyiintii ka arriminayey ciraaqa oo duulaan ku soo qaaday dhulkana la simay boqortooyadii israa'iil ee ka jirtay waqooyiga waxay ka dhigeen waxay dilaan waxay barakiciyaan iyo qaar ay qafaashaan oo ku kala iibsadaan sayladaha addoommada lagu kala gato taariikhdu waxay werinaysaa in amuuriyiintu ay baabi'iyeen badi faraca tobankii wiil ee ay ku abtirsanayeen reer banu israa'iil qaybtooda dhisatay boqortooyada mid ka mid ah tilmaamaha aanan sinaba u faaruqin yuhuudda waa kala tagga iyo tafaraaruqa oo ah dhaqan xun oo ummadaha baabi'iya iyaga ayaana ugu horreeyey qoom intay kala qaybsamaan dowlad goboleedyo kala samaysta iyadoo maantana uu soomaaliya ka jiro dhaqanka la mid ahi haddaba maxay shareecada islaamku ka tiri dhaqanka noocaas ahi waxaan su'aashaasi hor dhignay ashaykh mahad abuucabdiraxmaan tafaraaruqa ama kala tagu waa arrin uu allah subxaanahu wa tacaala naga reebay haddaad u fiirsato nusuusta qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaad arkaysaa inay nafarayaan midnimada iyo wadajirka nagana reebayaan khilaafka iyo wax weliba oo keeni kara sida tanaasuca ama muranka qaala allahu tacaala waatiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin daacada allah iyo rasuulkiisa waxaa ka mid ah inaan dhexdeenna ka digtoonaanno khilaafka iyo muranka kaasoo soo dedejinaya fashilka awooddeennana tagsiinaya haddii ay dadka muslimiinta ah arrin isku maandhaafaan waxaa la amray inay allah iyo rasuulkiisa u celiyaan yaquulu allahu caza wajal fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waarasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir daalika khayru wa axsanu ta'wiila khilaafka iyo kala tagga waa dhaqanay caan ku yihiin yuhuudda iyo nasaarada sidaas daraaddeed waxaana la amray inaan ka fogaanno dhaqankooda qaala allahu tacaala walaa takuunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi maa jaa'ahum albayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim aboorkuba haleylkuu dhisaa aqallo waaweyne markuu ururo daartu abyaah la ashqaraaraaye ilku wada jirkooday hilbaha adag ku gooyaane hadday iniba meel taagan tahay arax ma feenteen
shayow yeesha gubaaniyo allowya isku xidhaa guriga buwaale gabiileya cadaalena waryaangeela kala soocin hobyo godanya doolow allowya isaga goosha geedoyaa ka bixitima barqee hore u sii guura kobta gaalkacyoodsii maree kuna gashiimeeya ee guuraha habeennima ku taga saylac guuradeedu
boqortooyadii yahuuda ee ka jirtay koonfurta filistiin kuna kulansanayeen faraca labada wiil ee uu dhalay nebi yacquub ee kala ahaa yahuuda iyo benyamiin ayaa halkeedii ka sii jirtay sidaan horay u soo tilmaannay yahuuda oo ka mid ahaa wiilashii nebi yacquub calayhi salaam ayaa dadka ku abtirsadaahi waxay lahaayeen boqortooyada reer banu israa'iil sidaa darteed waxay jeclaayeen shacab ahaan inay isku magacaabaan yahuud magaca yahuuda ma ahayn mid la garanayay maalmihii uu noolaa nebi muuse calayhi salaam boqortooyada yahuuda ayaana ka sii jirtay koonfurta filistiin kadib burburkii boqortooyadii waqooyiga muddo dhan boqol iyo konton sano maamulkaas kama ayaan roonayn boqortooyadii israa'iil ee waqooyiga falastiin waxaana uu allaah ku salladay qoom gaalo ahaa oo ku soo duulay dalka ciraaq kuwaasoo u geystay ciqaab aad u daran dadkii ku hoos noolaa boqortooyadii yahuuda ayaa noqday wax la laayo iyo wax la qafaasho sidoo kale waxaa la burburiyey badi tuulooyinkii iyo magaalooyinkii ay degi jireen halka ugu yaraan toban kun oo maxaabiis yahuud ah la geeyey magaalada baabil ee dalka ciraaq yahuuddu kuma waantoobin musiibada ku dhacday umana soo noqon allah casa wajalla sidaa darteed waxaa mar kale soo weeraray ciidamo uu hoggaaminayey nin la odhan jiray bukhtanasar oo ahaa hoggaamiyihii baabiliyiinta ciraaq hilaadii shan boqol siddeetan iyo lix ka hor miilaadiyada ninkan wuxuu si rasmi ah u ciribtiray boqortooyadii yahuuda ee koonfurta filistiin wuxuu dumiyey magaalooyinkii waaweynaa ee boqortooyada sidoo kale wuxuu dhulka la simay dhismaha masjidul aqsa ee ay yahuuddu haykalka ugu yeeraan wuxuu qafaashay oo uu addoommo ka dhigtay ugu yaraan afartan kun oo yahuud ah kuwaasoo mar kale lagu kala iibsaday suuqyada baabil ee dalka ciraaq taariikhdu waxay dhacdadan ku tilmaantaa qafaalkii labaad ee baabil sida ayayna ku burburtay boqortooyadii yahuuda burburka boqortooyadan wuxuu ka dhignaa dhammaadka maamulkii yahuuda ee filistiin kaasoo dhulkan ka talinayay laga soo bilaabo kun iyo afar sano ka hor miilaadiyada ilaa shan boqol siddeetan iyo lix ka hor miilaadiyada taasoo ka dhigan afar boqol siddeed iyo toban sano oo buuxda siddeetan sano oo ka mid ah xilligaas ayaa ahaa wakhtiga rasmiga ah ee iimaanka iyo tawxiidku ka talinayey dhulka falastiin maadaama hoggaanka boqortooyada reer banu israa'iil ay ahaayeen ambiyada daawuud iyo sulaymaan calayhim assalaam saddex boqol soddon iyo siddeedda sano ee soo hartay waxay boqortooyada yahuuda ee falastiin ahayd mid aan islaamnimo wax shaqo ah ku lahayn fasaadka xadgudubka iyo shirkiga ayaana astaan muuqda u ahaa maamulka yahuuda ee ka dambeeyey nebi sulaymaan calayhi salaam marka ay yahuuddu ku doodayaan inay iyagu leeyihiin dhulka filistiin waxay soo deliishadaan siddeetanka sano ee ay nebi daa'uud iyo nebi sulaymaan tawxiidka ku maamulayeen falastiin haddaba arrintaas yahuudda ma u noqonaysaa qiil ay ku milkiyaan dhulka barakaysan waxaa su-aashaasi ka jawaabaya ashaykh suldaan maxamed aale maxamed dhulka falastiin ayuu yahay dhulkii ambiyadu barakaysnayd oo dhulkan ambiyadu ay mataqaana maxaa ahaydi joogeen nebigeena uu soo maray sala allahu caleyhi wasalam oo loo dheelmiyey ambiyada dhanna uu ku tujiyey oo saasaan ku gelayna ay leeyihiin waa dhul fadligii aanu annaga fadliga iskale leeyihiin fadliga ma laha muslimiinta fadliga iskale haddii mataqaanaa maarata maxaa ahaydee cid ay dadka isku wada yihiin isku dariiqa yihiin la eegayana muslimiinta isku dariiqa yihiin oo hal ilaah bay wada caabudayaan ambiyadii hore iyo maarata innaga iyo mataqaanaa iyaga ambiyadii ay xigaan inagoo muslimiin ahaan iyo yuhuudda keebaya mataqaanaa ambiyadu xigtaa muslimiinta xigtaa laa nufariqu bayna axdin min rusulihi marka inagu maarata ambiyadii ilaahay maarata ma kala saarayno nebigeenna iyo ambiyada kaleeto ay noo siman yihiin qofkii hal nebi waxyeelaa wuxuu yeelay nebiyadoo dhan buu waxyeelay qofkii nebi waxyeelaa aan wax ka sheegaana ilaahay subxaana watacaala ayuu maarata ayuu ku afrigaada ugu kafay أولو عزم مقامهم رفيع ونور للهداة المهتدين صلاة الله عقبها سلام على خير الخلائق أجمعين أولو عزم مقامهم رفيع ونور للهداة المهتدين فأول مرسل نوح برفق دعا قوما إلى المولى dadkii yaraa ee ka badbaaday gumaadkii iyo qafaalkii baabiliyiinta ciraaq waxay u carareen dalka masar halka tirada yahuudda lagu kala iibsaday ciraaq la diiwaan geliyey inay gaarayeen konton kun oo ruux yahuuddan kumanaanka ah ee la geeyey ciraaq waxay xilligaasi bilaabeen inay qoraan towraadka waxaana wakhtigaasi iyo marka uu soo degay towraad u dhexeeya muddo toddoba boqol oo sano ah wixii ka dambeeyey markii laga qaatay taabuudkii ay ku jireen looxyada towraadka iyo haraadigii dharkii nebi muuse calayhi salaam ma haysan yahuuddu wax kitaab ahi keliyana waxay diin ka dhiganayeen waxay afka ku kala qaataan oo ay carruurtu aabbayaashood ka dhaxlaan bal adigu suurayso yahuudda beenta isdabamarinta iyo cayda ambiyada allah dhaqanka iyo dabeecadda ka dhigtay oo u madax bannaanaaday inay qoraan kitaabka towraad inta been iyo been abuurad ah ee ay ku dari karaan iyo inta ay qarin karaan arrinta kale ee taa ka sii daran waxay tahay in diiwaangelinta iyo qoritaanka kitaabka towraad ay wadeen muddo afar boqol oo sano oo xiriir ah wadaad kasta oo yahuudi ah oo yimaadana wuxuu ku darsan jiray wixii hawadiisa ah heerka halista ah ee uu gaarsiisan yahay doorinta lagu sameeyey kitaabka towraad ee yahuuddu haystaan waxaa ku tusinaya waxyaabaha ku qoran qaarkood oo ay ka mid yihiin hadallo aflagaado iyo gaf ku ah ambiyada allaah hadalladaas oo aan allah subxaanahu wa tacaala ka suurogal ahayn markay arrintu sidaa tahay maxaa ka muslimiin ahaan nagala gudboon kutubta la beddelay laakiin asalkoodu samaawiga yahay ee ka yimi xagga allah waa kan ashaykh jaamac moxamed cusmaan qur-aanku wuxuu qariray oo sugay qur-aanka kariimka ah in taxriif ku dhacay iyo bedel ku dhacay towraaddii asliga ahayd inuu ku dhacay ayuu qur-aanku sheegay walaqad aataynaa muusa alkitaaba fakhtulifa fiih waa laisku kala tegey qolaba meel bay u qaaday markii diintii xaq ahayd ku kala tageen reer bani israa'iil ninba wax buu leeyimi jeefkiisa kala yimi marka arrinta diintii way saamaysay xataa diinta jawharkeedii iyo asligeeda ayay saamaysay ikhtilaafkaasu marka towraadda maanta jirto tii kusoo degtay nabiyullaahi muuse horta maaha laa shaka fii daalika ilaah baa inoo sheegay yuhuudduna way taxriifiyeen oo way bedeleen maadiyana way u bedeleen oo aayaadkii waxay ka jaraan iyo waxay ku daraan iyo waxay kala dabageediyeen bay ka dhigeen macnawiyan iyo xagga macnahana way bedeleenoo xarafkii macnihii ta'wiil beena ay saareen oo wixii loogu talagalay macno kale iyagu ay rabaan hawadooda maaratay ay ka helayso ayay ku fasireen waxaynu odhanaynaa saddex baynu u kala qaadayna arrinta ayada ah diinta ayadaa wixii oo horta kitaabkii naskii oo muqadaska ahaa ee nabiyillahi muuse lagu dejiyay ma jooga isagu oo ilaah baa inoo sheegay inay intay gacmahooda ku qoreen odhanayaan hada min cindi illaah waxay qoreen faweylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illaah halaag wuxuu ugu sugnaaday qoridda ay kitaabkii gacanta inta ku qoreen ilaah ugu tiiriyeen iyo lacagta ka qaateen iyo sabanka iyo magacay ku heleen iyo adduunyada ku raadiyeen labadaba ku halaagsameen baa inoo sheegeen marka naskii horta ma jiro laakiin wixii madmuunkii macnihii towraad sheegaya oo la qabsan kara oo diinteennu marka kaa weeqiraysaa waxa weeyaan waa la qaadanaya wixii qur-aankeena kariimka iyo sunnadeenna aan ka hor imanayn yuqbal walaa yurad waa la qaadanayaa inkastoo naskii oo muqadaska ahaa ee towraad uu maqan yahay haddana waa la qaadanaya mar haddii macnihii meeshii joogo oo diinta ayaan ka hor imanayn waxaa ka mid ah inta tusaale ahaan waxa u ah aayaadka suuratulmaa-ida ku yimi oo ka sheekeynaya suuratulmaa-ida ka sheegaysa axkaamu qatl oo kale wa katabnaa calayhim fiiha ana anafsa binnafsi walcayna bilcayna aayaadkaas dee diintaasna way ku sugnad innagana waa ku sugan tahay marka waxay diinteena la- ka hor imanayn baa la qaadanaya Eh, ma- masalada labaad waxaa weeye wixii khilaafa qur-aanka khilaafa oo sunnada mutaharka khilaafa waa la celinayaa waa la radinayaa walaa marna la aqbali maayo kaas dee diintiiba ka hor imanaya waa wax maaragtay waxyigii nebi eh, nebiga lagu soo dejiyey maaragtay khilaafsan diintii towraada asligaad khilaafsan waxaa wax la qaadan kara maaha waa laga fogaanaya waa laga dheeraanaya arrinta saddexaad waxa weeye wixii qur-aanku ka aamusay qur-aanku ka aamustay sunnadu ka aamustay oo towraad ku yimi waa laga aamusaya marka waxa weeye waxaa laqa tawjiihaadka nebigeenu raacayno nebigu sal slam muxuu yidhi laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum waquuluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaykum rawahu lbukhaari marka saddexaasbu kala saarayna wixii naska la qabsada ee la qaadan karana waa lagu dhaqmaya wixii ka hor yimaadana waa la tuuraya wixii eh, diintii sunnahu iyo kitaabka aamuseenna waa laga aamusaya nebigaa tawjiihaad ka anisay sal slam fadradii boqortooyadii israa'iil iyo yahuudaa ee aan ka soo warannay wakhtiga jiritaankooduna ahaa boqolaalka sano waxaa ka markhaati kacaya qur'aanka kariimka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu suuradda al israa ku sheegay in laba jeer ay yahuuddu awood yeelan doonaan dhulkana fasaadin doonaan وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا mufasiriinta ugu badan waxay ku micneeyeen culuwiga koowaad ee yahuuddu heshay dhulkana ku fasaadiyeen wixii ka dambeeyey geeridii nebi sulaymaan calayhi salaam addoommaha ay aayaddu tilmaamayso ee uu allaah u soo diray reer banu israa'iilna ahaayeen gaaladii baabiliyiinta inkastoo ay ahaayeen gaalo mushrikiin ah haddana kama baxsana inay ahaayeen addoommo alle maxaa yeelay makhluuqaadka allaah oo dhan waa addoommo uu allaah abuuray gaalaba ha ahaadeene sida ayayna mufasiriinta ahlulqur'aanka ahi tilmaamayaan amiirkii mu'miniinta cumar binulkhadaab ayaa isaga oo ciidamo mujaahidiin ah u diraya dalka ciraaq wuxuu ku yidhi hala imaanina macsiyada allaah idinka oo jihaadaya hana is-oranina cadowgeenna ayaa naga shar badan oo nalagu salladi maayo maxaa yeelay wuxuu allaah majuusta dabcaabudka ah ku salladay reer banu israa'iil oo addoommadiisa ahaa markii ay fasaadiyeen dhulka kadibna majuustii ayaa dhulkii reer banu israa'iil isaga kala gudubtay wacdigaasina wuxuu noqday mid la fuliyey halkan waxaan ka ogaanaynaa in cumar alfaaruuq radiallaahu canhu adeegsaday alfaadda ku timid kitaabka qur'aanka markii uu allaah ka hadlayey culuwigii koowaad ee reer banu israa'iil iyo gumaadkii xigay reer banu israa'iil waxay qudhooda dareemeen xaqiiqada qur'aanka kariimka ahi ka warramay ee ah in dhibaatada gaartay ay ku kasbadeen fasaadka iyo alla ka fogaanshaha taasina ay sababtay inuu allaah ku sallado qoom dabcaabud ah talmuud oo ka mid ah kutubta ay yahuuddu ku fasireen towraadka ay beddeleen ayaa waxay ku sheegaan in markii ay dunuubta reer banu israa'iil gaartay halkii ugu sarraysay kana gudbeen dhammaan xuduudihii allaah jideeyey sidoo kalena ka dhiga adeegeen talada iyo awaamirta ambiyada inuu allaah ku salladay bukhtansar oo ahaa boqorkii baabil yahuudda ama reer banu israa'iil oo keliya kuma eka goodiga ah inuu allaah ciqaabayo dadka cisyaanka iyo dunuubta caadada ka dhigta macaasiduna waxay sideedaba halis ku tahay jiritaanka ummadaha sidaa darteed ashaykh isxaaq ayaa ka warramaya sida ay shareecadu uga digtay arrintaas qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala qisooyinka nooga sheekaynayo yahuudda waa ku badan tahay yahuud markii ilaahay nooga warramaayo siday diintooda ugu been sheegeen siday dad dabandaabo u ahaayeen sida ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka ugu dileeyey sida aakhire ilaahay subxaanahu wa tacaala naar inay galayaan ugu ballanqaaday markii la nooga qasaynayo annagaa la rabaa inaan ku cibro qaadanno ayaga gaaru ma aha culimmada waxay yidhaahaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababi ay yidhaahaan aayadda haddii sabab ku soo degto ama munaasabo ku soo degto cumuumka lafdiga iyo sida u hadlayso iyo tusaalaha ay bixinaysaa lagu dhasa mooyaane lana sababti maalinta ay soo degaysay keliya khaaskuma aha saas darteeda marka qisooyinka reer banu israa'iil dhibaatooyinka markii ilaahay diintiis ku sameeyeen musiibooyinka lagu salladay oo xagga rabbaaniga ugu yimideen amase bani aadan kale xagga ugu yimideen ayaa waxaan ka qaadanaynaa in nin kasto amarka alla khilaafo ayaga oo kale inuu yahay ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatooyin ku salladaayo ilaahay markuu noo hadlaayo wuxuu yidhi factabiruu yaa ulil absaari ku cibro qaatu ilaahayna leeyahy dhibaatooyinka weliba yahuuda ka sheekaynaysa aayaddaas yahuudda laga soo sheekay reer banu nadiira laga soo sheekay markaas alle wuxuu yidhi sida u alle u galay iyo sida u caasiyeen iyo sida loo baabi'iyey sida loo raray ilaahay wuxuuna yidhi factabiruu yaa ulil absaari saas darteeda marka insha allahu tacaala cibra nooga sugan tusaalooyinkooda inaan maaragtay wixii ku jabeen annagana aana ku jabin maalintii beder maalintii uxudaan dhihi rabaa markii nabiga sal allahu alayhi wasalam amarkiis khilaafeen nimankii rumaadda ahaay oo meeshii ha ka soo tegana layidhi ka soo tageen markii ilaahayga nooga warramayo wuxuu yidhi xaggiina laidinka yimid min cindi anfusikum xagga naftiina laidinka soo galay bimacnaa amarka alla la khilaafo oo markaas lagu guuldaraysto reer banu israa'iil gaar kuma aha annagana maaragtay amarka alle intaan ku toosannahay ilaahay daacadiisaan laazimayno munaasabad kastoo la taagan yahayba sunnada nabiga iyo kitaabka alle aan laazimayno ayaa guusheennu ku xidhan tahay aan khilaafnana guuldarrada inay calaamo u tahay
يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون إلى متى هذا السكون وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون
xalqadan waxaan ku soo ururinaynaa dhowr qodob waa midka koobaade markii ay meesha ka baxday boqortooyadii nebi sulaymaan iyo tii nebi daa'uud waxaa dhacday in dhashii nebi yacquub ay kala samaysteen laba dowladood taasina waxay ka dhaxleen burbur iyo in cadow mushrikiin ah qabsado diinta islaamku waxay aad uga digtay in dadka muslimiintu shabbahaan yahuudda dhexdoodana ay tafaraaruq iyo kala tag sameeyaan iyadoo dulliga maanta ka jira soomaaliya iyo caalamka islaamka uu sabab u yahay tafaraaruqa maamulada faraha badan iyo ka fogaanshaha awaamiirta allah yahuuddu qiil kama dhigan karaan inay waa ku noolaan jireen falastiin iyagoo ku abtirsanaya ambiyada allah maxaa yeelay waxay meesha ka saareen shardigii ay ku joogeen ee ahaa islaamnimada allahna waa ay ku gaaloobeen yahuuddu waxay si bareer ah u beddeleen kitaabka towraad iyaga oo muddo afar boqol oo sanno ah hadba wax ku darayay waxna ka dhimayey sida dasaatiirta qabyo qoraalka ah oo kale ugu dambayntii taariikhdu waxayna baraysaa in yahuuddu xoog wax ku qaadato tusaale ambiyadii awoodda lahaa waa ay ka dembeeyeen balse ambiyadii kale ee aan boqortooyada noqon way ku caasiyeen wayna ku xadgudbeen ilaa ay gaareen heer ay khaarajiyaan
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta toddobaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا